barbaarti la soo xulay rutan loogu baaqay bulshayahay ragiyo bilaabow sarakaca sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
kulanti waxaan wanaagsan akhyaarta hawadana dhegeysanaysaa kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha oad kala socotaan raadiyaha sanguuna sideetan iyo toddoba dhibic toddoba mega hartis slovenina waaxigada barnamijka waxaa soo saaray dalana socodsiin anigu cabdillahi abdicasiis raad qodobadaad kumala doontaan waxaa ka mid noqonaya kilian ambabe oo banaanka keenay sirweyn oo fududeyn doonta gulaha mustaqbalka ee real madrid tirian rey oo si lama filaanah u shaaciyay kooxda ugu awooda badan yurub xil ciyaareedkan rio farinan oo taageerayaasha arsenal ku amray inay cafis weydiistaan nuno madweke iyo jemi karaga oo magacaabay kooxda ugu cadcad ku guuleysiga tartanka champions leaga ee xilciyaareedkan qodobadaasi kuwa kula faahfaahsan baa diir garba dhegeystayaal
barbaarti la soo xulay rutan loogu baaqay bulshayahay ragiyo bilaabow sarakaca sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
kilian mbabe ayaa ka hadlay guushii laba iyo hal real madrid ka gaartay marsel kulan ka tirsan uefa champions league habeenkii talaadada wareenka faransiiska ayaa wareysi si iyo bixiyay ciyaarta kadib laguna weydiiyay in tababare shabi alonso uu ka codsaday kooxdiisa inay ciyaarta kusoo galaan xamaasad dheeri ah wuxuu naga rabaa inaan kubadda si dhaqsa ah usoo ceshano ayuu ku jawaabay mbabe inaan fahanaa waxa aan sameynayno marka aan fahano taasna waxay aan helaynaa go-aan iyo geesinimo aan ku sameyno ciyaarta waayo waxaan rabnaa inaan guuleysano si fiican ayaan isku fahanaa markaan wada ognahay waxaan wada ognahay inaan u baahannahay inaan sameyno waxaan u sameynaa calaamadan awoodeed ama astaanta kooxda anigu mar weliba waxaan sameeyaa tababar aan ku doonayo in kooxda guul weyn ay ku gaarto
bilaabow sarakaca sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
haleegi hore kooxda arsenal tirenri ayaa sheegay in kooxdiis hore ee hadda hogaamiyo michael arteta ay tahay kooxda haysata safka ugu xogan yurub xilciyaareedkan henry ayaa sidoo kale tilmaamay in tartanka horyaalka premier league uu dhex mari doonto arsenal iyo liverpool inkastoo uu meesha ka saaran manchester city wareenka hore kooxda barcelona ayaa la hadlay c b s sport kadib markii uu ku dhawaaqay uuna ku dhawaaday guushii laba iyo eber ganas ay ka gaareen atlantic club kulankii champions league ee talaadada henry ayaa sheegay in arteta uusan haysanin wax cudurdaar ah haddii uu koob weyn u qaadi waayo taageerayaasha arsenal xilciyaareedkan marka hadda aan runta sheegno cidna ma haysto kooxda squad ballaaran oo taya leh sida arsenal koox kale waxay ka yaabi karaan safkooda koowaad balse haddii aan fiirisid arsenal waxay haystaa safka isku dhafan oo aan la wiiqi karin ayuu yidhi henry markaa egto ciyaartoyda kursiga keydka fadhiya mise fadhiyeyba kulankii bilbao iyadoo weliba ay maqnaayeen martin odigard kai havertz bukayo saka iyo gabriel jesus waxaa arkaysaa in kooxdan ay si buuxdo ugu qalabeysan tahay dhammaan tartamada henry ayaa ku daray waa inaan runta sheegnaa sanadkan waa qasab in wax walba lagu guuleysto waa qasab lagama dhuuman karo anigu waxaan aaminsanahay inuu noqon doono dagaal u dhexeeya liverpool iyo arsenal manchester city iskama indhatiri karno dadaalka ay sameynayso weli waxay ku- isku dayayaan wax cusub ciyaartay cusubna way haystaan p s g ayaa sidoo kale way dhibaatoonayaan dhaawacyo darteed intii ka dambeysay kulamadii xulalka iyo xitaa ka horba arsenal ayaa axaddii soo dhaweyn doonta kooxda manchester city horyaalka premier leaga kadib guushii spain ay kala soo hoydeen
hortu waa garoon buqcadii ciyaaraha
barbaartii la soo xulay kutan loogu baaqay bulsho iyo khayraad iyo dumaan bilaabow sare kaca sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
hortu waa ciryaankii hore ee xulka qaranka england david beckham ayaa magacaabay ciyaanka ugu aaminsan yahay inuu noqdo golaliyaha ugu sarreeya champions league xilheereed tartanka champions league ayaa bilowday iyadoo oo kulamo waaweyn lagu qabtay magaalooyinka ugu waaweyn ee qaaradda yurub paris saint germain ayaa koobka qaaday xilli- koobka qaaday xilheereedkii hore kadib markii saddex eber kaga adkaatay inter milan ciyaartii kama dambeysta isagoo wareysi siiyey c b s sport xiddiga hore ee real madrid ayaa la weydiiyey ciyaanka uu filaya inuu ku guuleysanayo kabta dahabka ee gollalinta ee champions league beckham waxa uu sheegay inuu rumaysan yahay weeraryahanka real madrid kilian mbappe uu markaasi ku guuleysan karo kabta dahabka ee xilcireedkan
hortu waa garoon buqcadii ciyaaraha
barbaartii la soo xulay kutan loogu baaqay bulsho iyo khayraad iyo dumaan bilaabow sare kaca sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
hortu waa dhan kale waryahanka brusia dortmund sarogesi iyo xidiga barcelona rafinia ayaa xilcireedkii hore ahaa golali- gololiyaashii ugu sarreeyay champions league ah iyagoo min saddex iyo toban gololiyey tartanka qaaradda yurub
hortu waa garoon buqcadii ciyaaraha
barbaartii la soo xulay kutan loogu baaqay bulsho iyo khayraad iyo dumaan bilaabow sare kaca sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
hortu waa tababaraha chelsea enzo mareska ayaa ku adkaystay inuusan jirin wax khilaaf ah oo kala dhexeeya waryahanka reer senegal nicholas jackson oo haatan amaah ku jooga bayan monig mareska ayaa ka hadlay shirkiisa jiraayad ka hor kulankii champions league ee chelsea bayan monig isagoo beeniyey wararka sheegaya in xiriirka isagii jackson uu daciifay jackson ayaa xagaagii la amaahiyey bayan monig waxaana kooxda bundesliga haysataa ikhtiyaar si rasmi ugu iibsan karaan xilciyaareedka dambe wakiilka jackson jumansni camara ayaa horey ugu dhawaajiyey inuusan macmiilkiisu dib ugu laaban doonin chelsea marka heshiiska amaha uu dhammaado qorshahaasi gebi ahaanba ma jiro ayuu yidhi camara maruu ka hadlayay barnaamijka talents d afric canal sport chelsea iyo jackson ma aha xiriirkooda mid wanaagsan
hortu waa garoon buqcadii ciyaaraha
barbaartii la soo xulay kutan loogu baaqay bulsho iyo khayraad iyo dumaan bilaabow sare kaca sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
sacab sacab sacab sacab
arsenal ayaa guul ku bilaabatay ololahooda champions leaga ee xilli ciireedkan kadib markii ay guul weyn kala soo hiideen spain kooxda michael arteta ayaa taariikh ka dhigtay tartanka yurub iyagoo noqday kooxdii ugu horeysay abid ku guuleysata lix kulan oo xiriir ah oo karan ah kooxaha spain taariikhda european cup ama champions leaga guushii bilbao ayaa timid kadib laba gool oo xiriir ah oo ay arsenal ka gaartay saviil ee xilciyareedkii iyo sidoo kale guulo ay ka heleen jerona ee xilciyareedkii hore arsenal waxay mar kale goromada champions league kusoo laaban doonaan kooda oktoobar markaas oo ay la ciyaari doonaan halka oktoobar ay fursad u heli doonaan in rekoorka ay dhamaystiraan marka ay la kulmaan atletico madrid
barbaarti la soo xulay kutan loogu baaqay bulshaya hayragiyo dumaan bilaabo sare kaca sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
daafic hore kooxda manchester united rio ferdinand ee taageerayaasha arsenal gaar ahaan kuwa ka hor yimid saxiixa noni madwake ka codsaday inay cafis weydiistaan xiddig hore chelsea xiddiga xulka england ayaa si qurux badan ugu bilowday noloshiisa cusub garoonka emirates taasoo la yaab ku noqotay taageerayaashii dhaleeceeyey ka hor inta uusan imaanin arsenal waxaa jiray dood badan iyadoo ganas konton iyo labo milyan ay ku bixisay saxiixiisa qorashaha bukayo saka ayaa fursad u siisay madwake inuu ka dhex iftiimo kooxdiisa iyo xulka qaranka labadaba isagoo ka hadlayay kanaalkiisa youtube ka hor kulankii arsenal iyo atlantic madrid fernland wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan fariin u diro kuwa necbaa isaga kuwa dhaleeceeyey madweke wuxuu soo bandhigay ciyaar heer sare ah taageerayaasha arsenalna hadda way ku faraxsan yihiin waxayna leeyihiin wuxuu noqday badbaadiyaheena taageerayaashii hore ee uga soo horjeeday waa inay hadda ay soo baxaan oo ay raaligeliyaan amase raaligelin bixiyaan madweke ayaa safka hore kusoo bilowday talaadadii markaa soo labii eber ee kaga badiyeen kooxa reer Spain ee Atletico Club kulankii furitaanka Champions League xilliyeedka 2025-2026. Waa dhegeystayaal haatan ku soo dhawaada mid ka mid ah ciyaaraha muslimiinta iyo taariikhdiisa.
merilian bianij markaad maqasho magaca merilian bianij waxaa dhegahaaga ku soo dhacaya wiilkii reer bosniya ee dalkiisa kumanaan muslimiina lagu xasuuqay dagaalkii midigii sofiyeeti oo ka mid ahaayeen qaar ka mid a qoyskiisa ama qaraabadiisa waana xirfadlo ku xamaasho kubadda cagta ee casrigan welina ku dhex jira bianij wuxuu dhashay labadii abril kii waa xirfadlo kubadda cagta bosniya u ciyaaray qadka dhexe kooxda subarliiga ee bisigtas amaha yugu yimid kooxda la liiga ee barcelona iyo xulka qaranka ee bosnia herzegovina biyanij xirfadiisa kubadda cagta ka soo bilaabay kooxda maintis isagoo halkaa xal xilli ciyaareed ku sugnaa wuxuu kadib u siixay kooxda liyone intuusan ku biirin rooma kadib saddex xilli ciyaareed uu ku qaatay liyone intuu ku sugnaa rooma biyanij wuxuu ka mid noqday in loo aqoonsado mid ka mid a xidigaha ugu wanaagsan ee qadka dhexe ee zeeraeda biyanij wuxuu ku biiray biyanij wuxuu ku biiray yuventus tan iyo markaasi waxaa loo tixgelinayay inuu yahay ciyaaryahan muhiimka ah kooxda isaguu kala guulaystay afar horyaal oo zeere-ed ah laba koob itaaliya waxaa loo magacaaba kooxda sanadka ee zeere-e ilaa iyo waxaa sidoo kale loo magacaaba uefa champion league shaxda ugu wanaagsaneed doorkii uu ku lahaa orodkii yuventus ee finaalkii ay ku gaartay biyanij ayaa ku biiray barcelona ciyaaryahankii hore ee dhallinyarada luxemburg biyanij ayaa kulankiisii ugu horreysay caalamiga u saftay bosnia herzegovina isagoo saftay in ka badan boqol kulan wuxuu dhaliyey toddoba iyo toban gool tan iyo xilligaasi wuxuu qaranka u matelay tartankoodii ugu horreeyey ee koobka adduunka ee fifa lagu qabtay brazil biyanij ayaa wuxuu galay kaalinta kontinashonal liiska the guardian ee boqolka ciyaartooye kubadda cagta ugu fiican adduunka wuxuu galay kaalinta kontonaad noloshiisii hore biyanij wuxuu ku dhashay labadii abril kii magaalada tuzla ee waddanka bosnia herzegovina oo markaasay ahayd s r f yugoslaviya maanta bosnia herzegovina weeyaan waxaa iska dhala aabbe fahrudiin biyanij iyo hooye faadumo waxa uu xiisan jiray yaraantiisii kubadda cagta isagoo maraya waddadii aabihii oo hore u ahaan jiray ciyaaryahan kubadda cagta oo heerka saddexaad yugoslaafiya wuxuu ka bilaabay xirfadiisa kubadda cagta waddanka luxemburg kadib maalin kadib imaatankiisa iyo qowska ee waddankaasi wax yar ka hor inta uusan dillaacin dagaalkii bosniya intii lusubmaa joogay biyanij wuxuu inta badan ka qaybgalay tababarro iyo ciyaaro aabbihii dheeli jiray markii da'diisu ahayd toddoba sano aabbihii wuxuu ogaaday inuu leeyahay karti uu wiilkiisa xiise ugu hayo kubadda cagta wuxuu u oggolaaday wiilkiisa inuu ku biiro kooxda maxalliga iyo f c sharaflaag sagaashan iyo shan intii uu ku sugnaa kooxdaasi biyanij wuxuuse ka helay kooxo badan oo bil jin ah holand iyo jarmalka laakiin wuxuu u oggolaaday inuu ku biiro kooxda mentis ee faransiiska laba kun iyo afar biyanij waxaa kula teliyey ciyaartooygii hore ee mentis iyo xulka qaranka luxemburg guy helis yuventus ayaa u sii iibsatay beddelka paul bagba lixlaatan jirka marilian biyanij ayaa si degdega u soo bandhigay saamayntiisa doorkiisa kubadsameeyaha ee kooxdan cajiibka yuventus isagoo hubo u leh awood farsamo oo cajiiba xirfado ciyaar saameyn ku leh iyo xeelado badan biyanij wuxuu sidoo kale aad ugu fiican yahay laadadka xurta ah wiilkan ka soo guuray luxemburg ka hor inta uusan bilaabin dagaalka bosnia ka hor inta uusan bilaaban dagaalka bosniya biyanij ayaa si dhaqsi ah u koray si u noqday mid ka mid a ciyaartooyda qadka dhexe ee ugu fiican ee qarnigan hadda uu matalayo bosniya biyanij sida ninka isku waddanka iyo idin jeko waa muslim ilaa ay dhalashadiisii waxaa lagu yaqaanaa qaab degnaan iyo qaab dhismeed kubadaha baasaskii dhiiranaa ee biyanij iyo aragtida ayaa muhiim ah qaab ciyaareedkiisa wanaagsan xirfadiisii caalamiga ahayd luxemburg sababta oo ah carruurnimadiisii ayuu ku qaatay luxemburg biyanij wuxuu noqday mid u qalmo xulkooda qaranka wuxuu bilaabay inuu matalo dhinacyada dhallinyarada ee qaranka wuxuu matalay luxemburg laba kun iyo lixdii koobka yuuroga iyo toddobiyo toban sano jirada ee xidigaha da'dooda ee ka hooseysa toddobiyo tobanka sano ka luxemburg si toosa ugu soo baxday maadaama ay tartankaasi martigeliyeen wuxuu dhaliyey goolka keliya luxemburg tartanka isla sanadkaasi wuxuu afar gool ka dhaliyey belgiumka kulan ku dhammaaday shan iyo shan ka hor intuusan gaarin go'aankiisii ku saabsan heerka qarankiisa biyanij wuxuu xaq u lahaa inuu matalo luxemburg iyo bosnia herzegovina biyanij wuxuu u ciyaaray bosnia herzegovina laba kun shan iyo toban bishii maajo laba kun iyo sideed intii lagu jiray waraysi uu siiyey wargees ka soo baxa bosnia biyanij wuxuu sheegay inuu doonayo inuu u ciyaaro bosnia herzegovina ugu dambeyntii mas-uuliyiin ka tirsan xiriirka kubadda cagta ee bosnia ayaa ogeysiiyey koo laatan jirkaasi una sheegay inay gacmo furan lagu soo dhoweynayo waxaa loogu yeeray xulka qaranka ee labaatan iyo kow sana jirada dalka si kastaba ahaatee hal cilad ayaa jirtay oo biyanij ma haysanin baasaboorka bosniya wuxuuna u baahday oggolaanshaha fiifa si u bedelo jinsiyadda looma oggolaan in loogu yeero kooxda sare kadib sugitaan siddeed bilooda in ka badan waxaa galaangal sameeyey shalisko kosmij oo ahaa xubin sare oo ka tirsan madaxtooyada bosnia iyo herzegovina ugu dambeyn biyanij wuxuu helay baasaboorka bosniya laba kun iyo sideedii wuxuu kulankiisii ugu horreeyey u safta bosnia herzegovina labaatankii agost laba kun iyo sideed kulan guuldaro labaiyo hal ka soo gaartay bulgariya saddexdii maars laba kun iyo toban wuxuu dhaliyey goolkiisii ugu horreysay ee heer caalami bosnia herzegovina labaiyo hal kaga badisay gaana oo ka dhacay sarajevo biyanij wuxuu door weyn ka qaatay usoo bixitaanka bosniya ee laba kun iyo afar iyo toban ee koobka adduunka tartankoodii ugu horreeyey ee weynaaye abad ay ka qayb galaan waxaana loo magacaabay saddex iyo labaatankii ciyaartoy ee tartankaasi aaday ruushiya wuxuu saftay kulankii furitaanka ee kooxda guuldaradii ciriiriga ahayd ka soo gaartay argentina soddon iyo kowdii maarso laba kun kow iyo labaatan wuxuu ciyaaray kulankiisii boqolaad ee bosnia herzegovina guuldaradii hal iyo eber faransa ka soo gaartay israebka koobka adduunka ee fifa laba kun iyo laba iyo labaatan noloshiisa gaarka ah biyanij waa muslim wuxuu ka soo jeedaa qowmiyad magac weyn ku leh bosniya wuxuu leeyahay wiil lagu magacaabay idan ay wehliyaan xaaskiisa muddada dheer ay wada socdeen ee josefa ay ka timid nice biyanij wuxuu si fiican uga hadlaa lix luqadood oo dheeraada luxemburg ingiriis faransiis jarmalka isbaanish iyo talyaani waxaa loo diiwaangeliyey inuu ka qalinjibiyey jaamacadda sarajevo isagoo ku takhasusay isboortiga iyo jimicsiga laba kun iyo sagaal isagoo u ciyaaraya liyone wuxuu yidhi waxaan aad u jeclahay real madrida iyo waagii zinedin zidaan intii lagu guda jiray ciyaarihii laba kun iyo toddobiyo toban sideed iyo toban wuxuu ka soo muuqda kooxda koowaad ee taxanaha netfelix fili laga sameeyey yuventus saddex iyo labaatankii oktoobar laba kun iyo labaatan biyanij ayaa laga helay covid nneteen iyadoo ay jirto musiibo ka dhacda talyaaniga marka uu ahayd siddeeddii sebtembar wuxuu wuu soo kabsaday balse waxaa lagu xasuustaa hadal uu saxaafadda u sheegay oo ahaa inuu aaminsan yahay in allihii cudurkaasi keeno isagoo keliya awoodo inuu ka qaado uuna yahay bini aadam wax kastaa nugul waxaan ahay muslim ilaahiisa aaminsan talaalkan waa ka hortag oo cudurkan kama qaadi karo waxaa cudurka qaadi kara allaah awoodda sare leh oo dunidan maamula sida ayay tahay in qof kasta uu aamino waana waddada keliya ay dadka ku badbaadi karaan haddii ay allahooda rumeeyaan lama gamban aqligiisa iyo caqiidadiisa mariliam bianij
gudahaan dhegeystayaal waxaan taas naag barnaamijka ciyaaraha kala socotay raadiyo sangoon station iyo toddoba dhibcoto todoba megahertz lowdhana waaxda barnaamijka wax soo saaray lana socodsiinaya anigoo cabdullahi abdicasiis raad intaan ku kulmayna barnaamijkan kiisa xiga sidaas nabadgelyo
barbaartii lasoo xulay kutan loogu baaqay bulshaya hayragiyo dumaan
sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo barbaartii lasoo xulay kutan loogu baaqay bulshaya hayragiyo dumaan Love, Saraka.